waxaa ka taagan dhibaato cuno xumo iyo dhibaato biyo iyo dhibaato caafimaad iyo macluul salka ku hayso raashin la-aanta iyo raashinka cariye ee galay iyo maxeeshadii oo kor u kacday ayaa runtii degmooyinkaas haysto waxaad moodaa xogoo in annaga laftirkeena mas-uuliyadda dhinac naga soo saarayso waxaad moodaa nimankan ciidanka ee howlahan ciidan haay in aysan u suuro gelin inay daba ordaan oo daba kacaan ciidamada muxuu ahaa qoladan nabadiidka ay daba kacaan oo ay dariiqyada furaan sababuna waa sababo laska qiyaasi karo oo ciidamadeena xooga dalka soomaaliyeed waxaad moodaa inay aada ugu shiran yihiin muxuu ahaa taakuleynta ciidamadan ajnabiga laga jooga hadday tahay dhinaca sisaabta iyo taakuleynta inkaba marka in dib layskugu noqdo oo runtii dariiqyada la furo maxaa yeele ma yara sideed degmo ma yara magaalada qaarkood dhibaatooyin aad taagan sida magaalada xuda iyo waajid iyo guryo burti iyo ceelbuur iyo runtii dhibaatooyin waaweyn aad ka taagan macluul badanaa shacabki aadan lahayn ku xaragoontiisa wax fuxan maaha inaadan shacabki aadan lahayn ku xaragootid runtii waa wax laga fiican yahay waxaa laska qaadhihi karaa markaad aroorka la tagtid shacabkiga inuu yiraahdo isiib oo qofki lahaa oo meesha xaflada kuu yimaado ciidamadeena markaan runta cabiro waxa weye waxay aada iyo aada ugu tiirsan yihiin taakleynta ciidamadan ajnabiga martida nooca dabcan qorshe waa jiray laakiin waxaad moodaa in qorshahaas caqabato ay ka hor timid anugu hadda aanan meelahan ka sheegi karin laakiin ka baxsan muxuu ahaa awoodda ciidankeena iyo awoodda xukuumada ku tiirsanaansho aada u weyn oo lagu tiirsan yahay ciidamada ajnabiga daraaddeed runta marka la hadlo anigu gacanka ma hadli karo laakiin kuma qanacsani in aysan amson awoodin in taableynta ciidankeena siinayso ay taableeyaan si yani dariiqyada loo furo laakiin haddii iyadu weydiisid boqol sababood oo aanan ku qanci karin annaga ayaa la sheegaya aada baan uga xumahay anigoo ah wasiirka arrimaha gudaha in maanta ay hor taallo degmooyin la xureeyey oo misna aan lala xiriiri karin oo hadda masalan waajid iyo xudur afartan maalin ka hor ayaan raashin u rabnay waxay ku xayran yihiin magaalada baydhabo xerada amsom ay dhex fadhiyaan oo ay sugayaan in la waxeeyo waana nasiib darro runta marka loo hadlo loogama waayin run marka loo hadlo in magaalooyinka dariiqyada la furo laakiin waxa aanan garanaynin oo runtii qaab daran ayaa ka socdo waana nasiib daro waxa dhacay iyo waxaa socdo dabcan waxaan ammaanayaa wasiirkii hore ee muxuu ahaa amniga runtii geesinimada iyo mataqaanaa dhaqanka cusub uu bilaabay qof walbaba markii bareesharka iyo dhibku ka darto muxuu ahaa u waayo taafleyn iyo mataqaana dhiirgelin u waayo dabcan dhaqankaas oo wasiirka uu bilaabay ayaan u malaynaya in loo wada duran doon